bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfaylaa ka dhawaada warka hamiinama warsan qodobada ka dhega doontan dhegeystayaal weybaa ku mid ahaa siyaasi ka nool magaalada baydhabo oo ku hadalay doorashadii shalay ku dhiiday baydhabo shacabka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee ka noolan baydhabo i garowga oo aragtay shal duban kudhiibideen doorashadii shalay baydhabo kudhiidi banaanbaxyo laga taageerayo madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed oo kudhiidi degmada qasadheera munaasabad la kaxusaayo maalinta ciidanka biliiska soomaaliyeed alukaqobadi baydhabo madaxdanka sarayta maamulka hirshabeelle oo dhammaantiyoyo kuwada muuqanyeen magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle madaxweynaha soomaali farmaajo oo ku qayb galay munaasabad la kaxusaayay maalinta biliiska soomaaliyeed madaxweynaha ugandho kabaaqe inta la dhisay ciidanka soomaaliya akhbaraadka banaanka weybaanka weyne bandow laakaroogi magaalo ka taala suudaan ku dhowaad labaatan qof oo ka dhamatay hishil baabuur iyo weliba maraykanka oo shaaciyan intuuse ciidamadiisa kulabahaw suuriya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo dhugunsidayaal khamiisa uu jamaanaha gala hayta taaragdanaya ka eedanta labaatanka bilatum i lamaa disembar sanadka lamada kuntum isiedka ka dhowaada warkii oofisanga munaasabad la kuxusaayay maalinta ciidanka biliiska soomaaliyeed ee weyba ku dhiiday geedka magaalada baydhabo weyb waa munaasabad lanka dabaaldegay toddobaatay shan sano guuradii ee ku wareega dee markii la aasaasay ciidanka biliiska soomaaliyeed magaalada baydhabo gaar ahaan xerada tababarka ciidanka el salaamey weybanla ka qobaday munaasabad lanka dabaaldegay aasaaska booliska oo ka beegan geedka labaatanka disembar si ah iyaga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyana guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekuna si ah iyaga wasaaradda amniga taliyaga biliiska koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo madaga hanraabta baydhabo iyaha ku qeyb galeen munaasabada yoona ciidamada meelaasyoha ka bandhigeen madaxdii goobta ka sugnaydii iyo salaan sharaf ku qaadeen ciidamada jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaga ciidanka koonfur galbeed iyo meelo hadal ku jeedi us-oona kaalinta biliiska eedan ku hadalee maanta waa maalin weyn maalintaasoo waddanka ku weyn oo ciidanka buliiska ku weyn maantana meel kastoo uu taagan yahay oo uu joogo buliiska soomaaliya ama maamul goboleed ha ahaado ama dawladda dhexe ha ahaado wuxuu u taagan yahay ya wuxuu u taagan yahay maanta feestada ah taariikhduna ay tahay toddobaatan iyo shan sano oo jirsaday ciidanka buliiska intaasoo sanuu dhisnaa waana hooyadii ciidamada soomaaliya ciidamada dalka marna waa afar marna shanay ahaan jireen ciidanka dalka oo dhan militariga haddaan idhaahdo asluub siiha iyaga wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed xasan xuseen eelay yaan hambalyeeye hogaanka biliiska ee ciidanka biliiska deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan deegaanada caasimada ee baydhabo horumarka iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo bulshada si oon kala shaqeeyan wali lahaa eedayeeda aan ka mahadsantiin walay codsadaane dhammaan reer baydhabo ama reer koonfur galbeedba inayoo la shaqeeyaan buliiska dhowon la shaqeeyaan nabaddegeeg un haysan walaalka koyti maamulka iyo buliiska iyo shacabka wada shaqayntiyoga wali fadaana insha allahu sidiyoo sheegeen maamulkan usi sheegay buliiskan usi sheegay inay wada shaqayntii lasii siyaadin ya rajeeyan insha allah mar lamaad i mar saddeaad wali lahaa hambalyo hambalyo hambalyo siah iyaga xilka madaxweynaha koonfur galbeed eena guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekuna maye iyo weyba uuse ammaanay booliiska sidiiuu amniga koonfur galbeed mas-uuliyadda un ku saarantay ilaaladiisa runtii booliiska qiimihiisa uu u leeyahay mujtamaca jiritaankooda waxaa weye waa wax aanan mugdi ku jirin dadku dhan ay wada garanayaan meel uusan boolis joogin waa meel aysan nolol jirin meel uusan boolis joogin waa meel aysan horumar uusan jirin runtii waxaad og tihiin booliska waxyaabaha lagu xisaabtamo qofka bini'aadamka noloshiisa aasaasiga ay ku xidhan tahay inay tahay qofka shacabka ah markuu deegaan ka guuraayo deegaan kale uu tegaayo waxyaabaha uu ku xisaabtamo adeegyada uu ku xisaabtamo marka laga soo tago degmada aan rabo inaan u guuro adeeg caafimaad ma leedahay waxbarasho ma leedahay marka laga soo tago su-aasha ugu horreysa qofku isweydiinaayo meeshaas ma leedahay saldhig boolis ma leedahay boolis ma jooga saldhiggii iigu dhow oo boolis uu joogo meeqo kilomitir ay ii jirtaa taasi waxay muujinaysaa wax walbo wax walbo waxa waaye qof bini aadan u baahan yahay intaanan loo gudbin waxa waaye adeegyada kale aasaasiga inay ugu horayso waxa waaye qofku inuu helo boolis meeshu boolis uu jooga ayuu nolosha bini aadamka ka bilaabataa boolis la'aantiisa nabad ma jirayso runtii waxaa la sheegaya oo keliya in ciidanka booliska sida taliyuhu hore noogu sheegay toddobaatan iyo shanta sano ka soo wareeg inay ahaan ciidankii ugu horeeyay ciidamada qalabka sida la aasaasay haddana sida haddaad u fiirisaan aasaaskooda ka sokoob markii ay burburtay dowladnimadii soomaaliya sagaashankii hay-adihii dhammaan ay burbureen wasaaradihii lagu kala tegey hay-adda keliya taagnayd oo soo hartay aan lagu kala tegin waxay ciidanka booliska soomaaliyeed u ahaa marka insha allah boolisku waxaad dareemaysaan noloshuna noloshuna inuu ayaga ku bilaawdo horumarkina inuu ayaga ku jiro marka ugu dambayso qof bini aadanana waxa waaye laga tagaa horumar iyo baaba la gelaya waxa waaye hay-adda ugu dambayso ay hubsanayso waxa waaye in inay inay ayadu ay tahay tan ugu ugu dambayso ee soo xormaysan ay tahay marka booliska waxaan rabnaa inaan u hambalyayno ka shacab ahaana waxaan rabnaa inaan u dhaganuglaano awaamirtooda inaan garab taagnaano booliska koonfur galbeed iyo dhismahaya iyo-oona ciidanka biliiska soomaaliyeed la aasaasay labaatanka diseembar sanadkii kun sagaal boqol afartii sideedia dhinaga kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geeka ku qayb galaya xuska sanad guuradii toddobaatii shanaad ee ku wareegatay aasaaska ciidanka biliiska soomaaliyeed way banuusa hambalyan daray saraakiila saraakiila ku-xigeenada alifleyda dableyda iyo dhammaan qaybo shalduban ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qoysasyo madaxweynaga iyo khudbaduusa madalle ku jeedi weyba uusuku ku warbiyey dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ee reedan hoojowka laamo ammaanka uusoona sheegay inti tayo itir ahaanba inti la kordhiyow ciidanka biliiska soomaaliyeed siyaasi ka nool magaalada baydhabo iyo weyba uuse ku hadalay doorashadii shalay ku dhiidi baydhaba faahfaahinta warkan weybaneen diyaariyay cabdikariin jakarta ustaad texas oo ku mid a dadka falaaqan arrimo siyaasadda iyo marws waraysi gaaraysa idaacadda warsan maybowsi eedahan dhow ayayaa madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee walat iyo cabdicasiis lafd gareem oo maalintii shalay la dooray gudaha magaalada baydhaba ustaadka ayaa hambalya andiraya madaxweynaha cusub use ona sheegay intii use guda waajibaadii shaqooyinka fara badan ee horyaala runtii shacabka reer koonfur galbeed xalay wali jiisadeena madaxweyne laamya jiisadeen alxamdulilah uu kan wali jiifsadaayan madaxweyne siyo madaxweyne haysadaana jiifsadaayan runtii ilaahigii yaa kuma hadsan oo lamaduba isbedelo hesheeni allahasa kama hadsan mahadnaqaas kadib runtii lafti garan wal dooradii shaqo weyn iyo horyaalla shaqadaas nin horyaallana walin baahantaa garab istaagitaan taageero yaan baahanta inta lala shaqeeya wadankiina runtii gurweyn yaan hooyi tiyaro kora maadaama madaxweyne cusub madaxweynihii labaad iyo weeladkii maamulka koonfur galbeed shariif xasan iyo maylera madaxweynuhu hadijeeashanka guguulaysadii lafti dareen waa lama madaxweyniya wadanka saan martii hadalka ustaadkiya kooya hila maalintii shalaya guda magaalada baydhabo ayaa ku dheeday doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ilaa sheekh musharax iyo ka tartamaayo anka dambayntina usa ka guulaysadii codadka anka badan ah madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis lafta garaana dhinac kalena bulshada baydhabo ka nool iyo waybayoona siyaabooyin shalduban ku hadaleena doorashadii shalay ku dhidi baydhabo ee laka dooraday cabdicasiis lafta gareena waxaanu kumida bulshada magaalada baydhabo iyo weliba iyo hordhawaayana madaxweynagii lamaad ee maalinimadii shalay haytii iyo dooradeen xildhibaanada golo shacabka maamulka koonfur galbeed soomaali mar aan la dhagaadin mikrofoonka iyo dadkun weliba hadaladii ku mid haayay doorashada koonfur galbeed madaxweynihii lamaad ciidanka faraxsana boqolkiiba boqol taageersana la shaqeeyana insha allah usiin ma ilaahayn ku tugana inta jidka fayla marsi doorashada shalay ku dhidi magaalada baydhabo eed eedan taageersana madaxweynaha cusubmay ku codsadaana baain umutasi daadeen ka shaqeey wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh doorashada baydhabo shalay ku dhidi inkastoo iskama guuni sidii ka gaadaan sidii waa ka gaadaan maylarayhi sidii wala ka aame
كلي waxay labanay sano obnin gordeen sidii ilaanka baya sidiisa ka yidaan doorashada shalay magaalada baydhabo ka dhiibi eedi eedanka faraxsana may weelay ana shacab ahaa boqol afartan iyo sagaal xildhibaan oo reer koonfur galbeed eh oo shacabka saasoo kale ahaanoo ku mid e gabdho walkubardow iskoolada kayaala magaalada baydhabo iyo weliba iyo sheeganeen iyo hordhawaayeen madawiinaga cusuban ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maalinimadii shalay hayti lukudooradii magaalada baydhabo xarunti kumildeerkin ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba gabruun iyo sheegana in mucaaradnimo iyo faa'iideen lahayna saasoo kale olna in kuriigiisa ka dhibadmaa kuriig ka dhaladaan waa sidiiyo sheegeen gabruun wallaahi horta doorasho shalay mayba dhiiday n doorashadeedii dadka shacabka dadka mucaarado dad mucaarad iyo mucaaradayn la yiri riya la dooradayo sirkora laakiin aan horta hadhawaayo madaxweynaha waayo hadaho banacay wax qabad shay oo dhow faylaado dooni xumaado dooni mooishi laakiin wax qabad shay wax tarshi yaragaan markaas dhay walayaan erkor ere laakiin hadhawaayaan mayba laha dhawaa mudan madaxweyne mayba ere lahaayay koonfur galbeed ee magaaladana kuley ninka madaxweynena inagada madaxweynigaana ee waa in aad taageerto ka qasbanto waayo mucaarad iyo aad isku hadal mis acaaytanto walaagasi walmakiin taraasa waa madaxweynaga taageer oo la shaqeeya eri lahaayeen aan dadka mucaaradka mayba aan ka baaqay inayo mucaaradnimada iska dhaafaan madaxweynahana hooban horumar una deersan una la shaqeyna is horumarnin deere oo dhulka ka jiidna una dhulka ka jiidna en mayba siin ka baaqay may dheeraayso ini oo mucaaradnimada iska dhaaftaan dagaal may dheeraayso kuriya ka dhimadee mamka dhaladow saasa siin eri lahaay doorashadii maalinimadii shalay haytay iyada ku dhiidi magaalada baydhabo xarunta ku-biildeerkinga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba inasokoyay xildhibaano tiradiiyo diilow boqol afartan iyo toddoba xildhibaan taasoo yeenan hayti markii inkuhoreeytay xildhibaanaha kujiyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tiradiio iyo deeras boqol afartan iyo toddoba xildhibaan iyo inasokoyaan hool
banaanbaxyo laka taageeraay madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya weyba ku dhiiday degmada qasa dheer ee gobolka baaya waa koox cabdirashiiraashka u faafahinta warkaasna ee diyaariya waliba waa banaanbaax laga taageeray madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geegga ku dhigay degmada qasadheer ee gobolka baay waa degmadii inkureytay oo laga taageero madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya oo landooradii cabdicasiis xasan maxamed laftigareena gudoomiye ku-geenka degmada qasadheer ee gobolka baay yaa waliba usu sheegay in dadkan isbaan isku bambixin wadooyinka weyn ee degmada qasadheer ee gobolka baay
ujeedada maaytaa koonfur galbeed madaxweynaha nasiib anhari koonfur galbeed boqolkii door qof xildhibaano oo ku sulbade abtin kishbeen animeel walaasin kubidoon jab taageeraya madaxweynaha cusub ee taageerin mujira waana fikir maankeeda kama naga imaadeen maamulka degmada kasareerana afartan xaafadood iskala gaameen وقت طويل انتو حمرين هدا حفتني كوين نفتك ايه بيد كما انا افتاي سنين افرت عفوا ودماشو دمنا قصد دايرة اني ارقيا و اجارة ليك موجيا مدحوينها كوفر قلبين firdowsa nuur cabdi waa gudoomiye haweenka degmada qasadheer ee gobolka baay weliba iyo sheegday iniyo eedanka faraxsantee madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shaqayl ku dooraday magaalada baydhabo geeka ilaa shaayibka gudoomiya cabdicasiis lafta gareegaya hanbalyeen madaxweynaha koonfur galbeed shalay geeba hanbalyeen aa kulisha baanis dambe kulli ilaa shalay ilaa geeka mutawaka sirra madaxweynaha hanbalyeen koonfur galbeed mayba oslaana ini haweenka walngoga degmada kasira ni walni hogaamada falaana kaalamiin gogoga kasira kaalamiin ay hogaam markiidaa dhalanka hadina ibu falaani hadina ibu wadan hadina ibu haye madaxweynaha tiobaan aragna hortan eedeeda anfaylasi waa mulaahala halkan okeeyo wadankaana sheynay nabadgeliyeyna okay eeda xuseyna diyaaraha qoytada saa bariikor haye
eeda okeyana madaxweynaha koonfur galbeed si dambigalaleysigoy waa degmadii inkureyti oo laga taageero madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo uu suu gaamiyi doono afartii sana ee dareertee maamulka koonfur galbeed soomaaliya walibana lanka fadhiya madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya iniisu iskiira dadyowga ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxdanka sareyta maamulka hirshabeelle iyo weyba dhammaantay iyo kuwada muqonyana guud ahaana deegaanada hirshabeelle faafahinta warkan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga dadka deegaanada maamulka hirshabelle ayaa sheegaya in gobolkooda aysan joogin madaxdii loo doortay in ay maamulaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku maqan safarro dibadda ah halka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ma dhicin shirka golaha wasiirada maamulka hirshabelle mana jirto cid shir guddoomisay xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle ayaa ku maqan fasax ku eg kow iyo labaatanka bishan waxaana magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ku yar xubnaha maamulka inta badan mas-uuliyiinta hirshabelle waxa ay joogaan magaalada muqdisho waxa ayna tagaan jowhar marka ay jirto doorasho mooshin ka jira magaalada ama howlo kale ay ka jiraan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle madaxweynaha hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa muddo kooban ama dhowr jeer oo keliya ah qabtay shirka golaha wasiirada hirshabelle taas oo micnaheedu tahay in waxqabadka dowladnimo ee ay u baahan yihiin dadka hirshabelle aysan ku haysan maamulkooda sida ay tilmaameen dad badan oo arrimaha siyaasadda falaaqeeya ammaanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah mid sii xumaanaya iyadoo waddooyinka u dhexeeya magaalada muqdisho iyo jowhar islamarkaana saraakiisha amniga hirshabelle aysan dhulka mari karin waxaa jira caqabado badan oo ka taagan deegaanada maamulka hirshabelle sanadkaasi dhammaanaya mana jirto cid wax u qabatay dadka ku nool maamulka hirshabelle sida dad badan oo aan wax ka weydiiyey waxay tilmaameen in haddii sidan ay kusii socoto ay dhici karto in ay yaraato kalsoonida madaxda hirshabelle madaxweynaha dalka ugandha oo ku hadalayay kulan ku dhiib magaalada kambaale ee caasimada dalka ugandha ayaa ka baaqay inti si degdeg ee landhisa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed salankumaarama ciidanka amisonga madaxweynaha ugandha yuweri museveni iyo saas oo kale sheegay inti dalalka caalamka lagu fado wantiyo taageerayo siyan ciidanka amisonga madaxweynaha ugandha yuweri museveni iyo weybouse sheegay inti mas-uuliyiinta soomaali ee caalamkaba lagu fado dadaal badan oo ka eedan tayayowka hay-ado shalduban ee ammaanka soomaaliya hadalkan iyo weybowse ka sheegay madaxweynaha dalka ugandha yuweri kureed markii uu sumanka madaxtooyada kala kulami wabdi ku dareera dowladda maraykanka oo yay hogaamiyaasi kaaliyaga cusub ee xokayaga arrimo banaanka maraykanka qaabilsan arrimo bariga afrika meel warkaas ku dhuwansada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda suudaan iyo ka dhawaaqdinti bandow iyo hakaroogdi magaalada atabara way bana saasoo kaliya amarteen tilihira iskoolada agagaarkaas ka yaalaan kureed markimiilasyo ku dhiyan banaanbaxyo laanku ka horjeeda qiimo rootaga ee suudaan oo korankahya dowladda iyo sheegdinti banaanbaxyo wiinyo ku dareeran magaalada haanaso iyo wadaan qaybo shalduban ee bulshada suudaanga ra-iisul wasaaraha suudaan iyo shalay shirjaraida ka sheegay intiio jaran qorshayaal iyo dowladda kukunagadahayd qiimo oo hoos landhakii badeecooyinka qaara banaanbaxyadii ku dareeran la magaal oo kayaala suudaan weybana dadweynaga shaka ku qabaana inti dowladda iyo kulanaga ta go-aanka iyo hoosanka dhakaasa qiimo shidaalka iroodaga muuqaala lahagili barda twitter-ka iyo muujaayeen dad haniiskabahi magaalada waqooyiga ee kayaala iyo magaalada boorta ee suudaan wiilaso la filahaya anti booqashuusa kaseeda madaxweyne cumar albashiir ankayaraantumi sagaal qof iyo ka dhammatili kalena dhaawacayaha kukudeeri shil baabuur oo ku dhii deegaanka yaala bariga dalka ugandha sida wakaalada wararka ee vida sheegday baabuurka gadoomiye noocshey haybasa weybana xiligaas waday shaqaale ku tirsan hay-adda iyo dowligan hayd ee maraykanka ee american n g os shalkan yalanmalaya haynti usa sabamanhayi markii baabuurka usa ku dhumi kontaroolka islamarkaana usukubahi jidkala sidii booliska sheegaana aan ka dambeyntiina dowladda maraykanka iyo shaaciidinti ciidamadii kurooga suuriya iyo meelas ha kula baha doonta ma jarta waqta kooban ama waqti rasmi eh ooyo arrintan la qobadahay balse ku kumid eh saraakiilla maraykanka iyo sheegay inti muddo boqol maalmood gudaasha eh iyo hakanagadaayaan ciidamadan madaxweynaha maraykanka trump iyo bartiis twitter-ka ka qoray inti kooxda la magabati dowladda islaamiga ee isis lanku ka adkaaday dalka suuriya islamarkaadna taas yeeta sababtay ciidamada meelaslanjeeya balse hana ku mid ee xubno koongareeska ee xisbiga jamhuuriga iyo arrintan ama go-aankan cambaarayeen dagaalka ku dhanka ee kooxda la magabati dowladda islaamiga ee isis ee guda suuriya hadda hayaraada hayta waybayo ka sugayiin oo shileedii qaybo ku mid eh ama ku tirsan koonfurta bari dalka suuriya warkii isinkula dareertan dhageystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinamaadan suran kunyaninkeege warka jakartiya sinsaariya nooshur ismaaciil axmedane sina dareer siyaasiya bilaal hilaal iyo farsameeya inta warkanka lamidireedan ku kulmaana nabadgelyo